dhismaha masjidka towxiid xaafadda heegan laanta howlwadaag ee magaalada beledweyne ayaa maraya heer gabagaba ah kaasi oo ay dhismihiisa bilaabeen bulshada ku nool xaafadaasi dhismaha masjidka ayaa waxaa laga bilaabay xagga hore ee qiblada iyo qeybaha kale ee gudaha masjidka taas oo aada u burburisay fatahaadii uu sameeyey webiga shabeelle sheekh cumar saalax madoobe iyo macalin zakariya siyaad dhaqane guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka towxiid ayaa bulshada ka codsaday in laga qeyb qaata dhammaystirka dhismaha masjidka marka ummadda muslimiinta ee ku nool gobolka hiiraan waxaan ka codsanaynaa oo aan baaq ahaan ugu diraynaa inay masaajidkaas inala dhisaan qof walba meeshuu ka joogo magaalada ha ka joogo masaajidada oo la dhisan waxaa waaye waa wax aada u wanaagsan sow nabigeena salawaatu ullaahi wasalaamu caleyhi inoo sheegay man banaa lilaahi beytan bana allaahu lahu beytan fi ljanna ayuu yihi qofkii beytka ilaahay dhisaa asina ilaahay ayaa beyt jannada ugu dhisaaya marka waan u baahannahay jannada ilaahay waan u baahannahay asbaabta yarista ilaahay uuna hordhigay aan kaga faa-iideysano masaajidkaas deynta lagu leeyahay aan ka bixina jasaakum allahu kheyran bulshaweynta gobolka hiiraan ku dhaqan waxaa la yihaahdaa soomaali waxay tiraahdaa waxa hal ruux dhibo dad badan ma dhibaan marka haddii aan qaaraankaa isku darsano oo nin kastao meesha u joogo uu kasoo tuuro oo ajirkeeda waa leedahay sadaqadana waxaa waaye kale fadli badan tahay tan waa sadaqa jaariya qofka u soconaysaa sadaqada jaariga ah shamiitadii aan ku dartay oo derbiga lagu dhisay roogii kooladii loogu soo gaday iyo wixii lagu naashnaashay kulli ajirkeeda waa leedahay ummadda soomaaliyeed meel kastoo aada joogtaan gaar ahaan ummadda reer hiiraan waxaan baaq ugu diraynaa inay masaajidkaas dhismihiisa ay nagala qeyb qaataan baahidiisa ay nala daboolaan qofka waxaa waaye baahida asiga hayso wuu iska gudaa asiga deynta lagu leeyahay wuu iska gudaa dhib kasta iyo rafaad kastoo u mara laakiinse beytka ilaahay yaa u maqan beytka ilaahay anaga ayuu nagu imtixaamayaa ilaahay inuu masaajidka dhiso wax lama ah laakiinse anaga imtixaan noogala qaadayaa jasaakum allahu khayran maalkiina wax ka soo baxsada wuxuu ilaahay idiin siiyey inaad nagala qeyb qaadataan
masaajidda camiritaankooda marka waxaa ka mid eh dhismidoodayaa ka mid eh hagaajintoodayaa ka mid eh kawarqabkoodayaa ka mid eh marka jasaakum allahu khayran masaajidka intaasba haddaad u laheen ay dhisma u laheen u hagaajisneen laguma cibaadeysan kara marka waxaan walaalayaal aan isku boorinaynaa masaajidkaas inaan ka qeyb qaadano dhismihiisa waa sadaqa jaariya ah qofkii maanta hal dooru ku darsado intii masaajidka lagu cibaadeysanaa ee kheyr lagu sameynaa ee duruustii iyo diinigii iyo kutubihii lagu akhrinaa intaasba ajar uu ka helaa qofka nabigana xadiis ayuu ku yihi caleyhi salaatu wasalaam man banaa beytan bananlaahu beytan lahu fi ljanna qofkii beyt ilaahay buyuutiisa kamida dhisa ilaahayaa asagana jannada guri ugu dhisa iyo kheyrkeeda wanaaggeeda annagoo ka faa-iideysanayna beytkaas ilaahay aan u istaagno qof walba wixii uu awoodiisa ha ku daro ha ku maaragtaa caawiyo maaragtaa jasaakum allahu kheyran waa sadaqa waa kheyr xitaa qofkii maaragta waalidiinta asaga dhashay sadaqa jaariyay u noqonaysaa ilaahay u oobsaday baarinimo falkooda ixsaanfalkooda waxaa kamid a waalidka ku dhalay inaad wax u bixiso oo meelaha kheyrka ah aada wax ugu darto marka walaalayaal aan ka qeyb qaadano ajar iyo kheyraan ka helaynaa adduunyadeenu ilaahay noogu barakaynaa aakhiradeenu ilaahay maaragta nagu ciseynaa janno ilaahay uu nagu siinaa waxaan haysanaa wax barakeysan ilaahay uu noogu dhigaa aan ka wada qeyb qaadana waxaa jira masaajid badan oo ku yaala xaafadda howlwadaag ee magaalada beledweyne kuwaasi oo saameyn kala kulmay fatahaadii webiga shabeelle iyadoo ay jiraan iskudayo ay sameynayaan in ay ku dayactiraan goobaha masaajidda ee lagu cibaadeysto